wasiirka amniga gudaha soomaaliya cabdulaahi sheekh ismaaciil fartaag iyo agaasimaha guud ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda mustafa sheekh cali dhuxulow ayaa xarigga ka jaray dhismaha xarunta saddexaad ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda degmada dayniile ee gobolka banaadir munaasabadda xarig jarka ayaa waxaa ka qayb galay xildhibaano agaasimihii hore ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda jenaraal cabdulaahi gaafow gudoomiyaha degmada dayniile sheekh cumar maxamuud mahadal leh iyo bulshada qeybaheeda kala duwan gudoomiyaha degmada dayniile sheekh cumar maxamuud mahadal leh ayaa sheegay in bulshada degmada dayniile ay baahi weyn u qabeen furitaanka xaruntan isagoo u mahad celiyay agaasinka hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda farxad weyn ay noo tahay reer dayniile haddaan nahay xaruntii saddexaad oo uu leeyahay immigrationka soomaaliyeed in laga hirgeliyo degmada dayniile ilaah baa ku mahadsan dadkana bini aadamka wax wanaagsan markay qabtaan waxaa la yidhaha waad mahadsantihiine waxaan rabaa inaan u mahad celiyo hay-adda iyo madaxdeeda inaan u mahad celiyo mustafa iyo khiyaartiisa agaasima mustafa dhuxulow mustafa shacal dhuxulow iyo khiyaarta la shaqaysa inaan runtii aad ugu mahad celiyo fursaddan ay anoo ku hadlaaya degmada daynile iyo deegaanada ku xeeran runtii afkooda ama bulshada ka faa'iidaysa doonte xaruntan loo la siiyey fursaddan la siiyey ka faa'iidaysan doonto adeeggaas u adeegi doonto afkooda ku hadlaya waxaan rabaa inaan idhaahdo waad mahadsantihiin agaasimaha guud ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda mustafa sheekh cali dhuxulow ayaa sheegay in muhiimad gaar ah la siinayo sidii bulshada loogu dhoweyn lahaa adeegyada dowladda isaga oo sheegay in la furi doono eelaboorka degmada dayniile degmada dayniile waxay ka mid tahay degmada daafaha magaalada ku yaal ay ka mid tahay taasoo micnaheedu ay tahay waa degmooyinka loo baahan yahay in adeega loo daadajiyo maadaama magaalada toban kilomitir qaybo ka mida ama ka badan ay u jirto keligeedna maaha degmooyin fara badan oo saasaa jira mar kastana haddii aad fiirisid soomaaliya deegaanada ama dadka sida ay u helaan seerfiska dowladda ayay dowladda ugu kala taageero badan yihiin tusaale degmooyinka daafaha magaalada ku yaallo iyo kuwa gudaha ku yaalla badanaa kuwa gudaha ku yaalla ayaa ku taageero badan dowladda wax kalena maahana waa serviceka helayaan marka serviceka la soo daadejiyo oo dadka guryahooda loogu keeno waa waajib naga saaran weliba insha allahu tacaala xildhibaanada ayaa waxay ku howleyihiin in halkan laga qaato warqadda sugnaanta iyo dhalashada shaqooyinkai aan bilownay markii la magacaabo kadib si guud meel fiican ay noo marayaan waa ogahay shacabkuna culeysa nagala kulmaan arrimaha kabeddelka laakiin heshiisyadii aan interbool la galnay iyo shaqooyin kale fara badan oo qabannay iyo dadaallo aan muujinnay oo aan hay-adda kor ugu qaadnay siyaasaddeeda iyo tayeynta baasboorka waa hadda adduunya laga dareensan yahay waaye waxaan rajaynayaa maadaama eeraboodka magaalada muqdisho oo erabood caalamiga yahay oo biisi noqday oo culays ku badan yahay in eeraboodka daylilana mar dhow madaxda qaranka ee garato inuu noqon karo eerabood culayska ka soo qaada aadan cadde ee halkan loo soo wareejiyo si diyaaradaha lookalkaa ee uga soo degaan degmada daynil insha allahu tacaala idan
wasiirka amniga gudaha soomaaliya cabdulaahi sheekh ismaaciil fartaag ayaa agaasimaha iyo howlwadeennada hay-adda ku ammaanay dardargelinta howsha ay bulshada u hayaan loona baahan yahay in la sii kordhiyo xarumaha hay-adda waxaad halkaas ka dareemaysaan in ay ka dhabaysay siyaasaddii dowladda oo ahayd in shacabka loo daadaajiyo adoogooda si ay uga helaan meelaha ay joogaan waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay howshaan la qabtay oo uu haatan horjoogaha u ahaa ama hormuudka u ahaa agaasimaha waaxda socdaalka jinsiyadaha musdhafe sheekh cali dhuxulow oo inta la keenay aad u malaysa in dardar cusub la geliyey howlihii ka socday hadday noqon lahayd aqoonsiga baasaboorka soomaaliya iyo adeegyada kala gedisan iyo weliba xarumaha cusub ee lagu soo kordhinahayo mudane agaasim aad baa u mahadsantaha adigii iyo shaqaalaha iyo howlwadeennada hay-adda intiinna dhammaantiin intaa kadib waxaan rabaa inaan u sheegay agaasime adiga iyo howlwadeennadaada kuma filno magaalada muqdishow saddex laabood kuma filno aad iyo aad bay u ballaaran tahay afar malyan in ka badan oo shacab ah ayaa deggan magaalada muqdishow ee haatan inta aniga aan joogay laantii koowaad waa iga horraysay ee shaqaalaha laantii labaad ee cabdilcasiis laan ahaan waa iiga horraysay laakiin markii laga soo muxuu ahaa dhagaxdhiggeedii baan nasiib u yeelannay ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo aniga iyo agaasimihii kaa horreeyey inaan dhagax dhignay degmada shibis oo haatan meel fiican ay maraysa aan filahayo maanta waxaa sharaf noo ah inaan tii saddexaad aan goobjoog ka ahay Ee, agaasima adiga iyo haddii ilaah yidhaahdo wax walba taariikh baa laga tagaaye adiga iyo howlwadeennadaada waxaan idinka codsanayaa adinkoo la kaalmaysanahaya hay-adaha ku shuqulka leh in magaalada muqdisho uu xaruntan cusub ayaa dabooli doonta baahida bulshada degmada dayniile oo markii hore culays ay ku qabeen labada xarumood ee hay-addu ku leedahay magaalada muqdisho ay u adeeg doontaan maadaama masaafo ahaan ay kala fog yihiin